saddexda xisbi ee iminka liisanka haystaha shahaadada waxaa la siiyey lix labaatankii disembar sanadkii labada kun iyo labayo tobanka waxa ay muddadoodu ku eg tahay lix labaatanka bisha disembar ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka haddaba muddadaas ma lasoo horumarin karaa sharci ahaan sidii ayayse xisbiyada mucaaradka iyo shacabka reer somalilan ay u arkaan marka horese bal aynu dhegaysanno khudbaddii madaxweyne muuse biixi iyo inta uu kaga hadlay khilaafka doorashada guddida doorashada iyo furista ururada dad badan ayaa markay laydhaa xisbaa la fura ina cabsigelyo yidhaahdaa warbuuq waa ka dhici waa la isku qabsan intaasoo doorashaynu soo marray waynu u bisan lahay inaanu xisbiga furanno oo kii laga tira bataa ka kale u haneeyo oo kii la doortaa ka kale u haneeyo dhammaan dadkana waxaan codsanaya inaynu si nabadgelya hawsha u gallo oo aynaan ku duqoniminoo cabsida laynagu akriya aynaan qaadana aynu dimuqraadiyadni soo ceshano nugdo garyaqaan maxamuud cabdiraxmaan sarmaal oo ah qareenka howlgalaha somalilan ayaan weydiiyey waxaa loo baahan yahay sharci ahaan si loo furo ururada siyaasadda maadaama ay ka soo hordhacayso wakhtigoodii in la furo ururada siyaasadda waxaa sheegaya xeer bay xeer baa sheegaya xeerka la yidhaahdo xeerka asxaabta iyo ururada siyaasadda xeerkaasi wuxuu leeyahay tobankii shahaadooda la siinayo urur xisbiga waxa weeye toban sano oo ka bilaabmaysa shalay muxuu ahaa xilliga shahaadada la siiyey labadii kun iyo labayo tobankiibay ka bilaabmaysaa tobanka sano waxay ku heegtay labada kun iyo labaiyo labaatanka marka sheerkaasi wuxuu ka hadlayaa oo qura arrinta xisbiga xisbinimadu ka hadlaya waxaase jira xeer kale oo la yidhaahdo xeerka doorashada madaxtooyada iyo golaha deegaanka xeerkaas oo isaguna ka duwan xeerkan hore ee xisbiyada ka hadlaya kaas oo ay ku qoran tahay habka lagu soo doorto madaxweynaha iyo golaha deegaanka marka labada xeer oo kala dambeeyey sameyntoodii kala dambeysay marka uu ka hadlayo kan hore xisbiga wuxuu sheegayaa xisbiga laakiin xisbiga laftigiisu wuxuu ku imanayaa marka la galo doorasho galo golo deegaan marka waxaad moodaa tobanka sano ee uu u qabtay xisbiga tay xeerka hore asxaabtu iyo xeerkan kale nidaaminaya doorashada golaha deegaanka oo ah doorashada uu xisbi ku noqo urur ku noqon karo xisbi in aan muddadeedu isku fadhiyin taasi markaa waa sababta keentay haddii doorashada golaha deegaanka lagu qabto waktigeedii inaanay ku biabaynin marnaba tobankii sano ee xisbiga loo qabtay marka waxay noqonaysaa in markaa ama hore looga soo dhigo ama dib loo rabo labadaa mid bay noqonaysaa dhinaca kale dadweynaha reer somalilan ayaa siyaabo kala duwan u soo dhoweeyey hadalkii ahaa in la furo ururada siyaasadda dadka qaar ayaa aaminsan in ooda dhacmeed sida ay u kala sarreeyaan loo kala guro maxamed haaruun biixi uu ka faaloodo arrimaha gobolka horena uga tirsanaan jiray xisbiyada siyaasadda somalilan ayaan weydiiyey bal marka hore in iminka la gaadhay wakhtigii ku habboonaa in ururada siyaasadda la furo iyo in kale su-aashaa ku saabsan furinta xisbiyadu xilligii maas kaama jeertaa aniga waxaan kuleeyahay jawaabta iyadoo kooban waa maya sababuhuna waa hal sabab in ka badan oo aada iyo aada u muhiima oo kuwa xagga qaanuunka ah iyo kuwa xagga taiminka ama waktigaa iyo kuwa xagga maaragtay saamikaybsiga degmooyinka iyo gobolada oo arrin adag oo dawladii horena ay xallin kari weydey kana ay mudeen ka warwareegayso intaas oo dhan oo isku jira halkaadan haddii la yaro furfurana waxa weeyaan kow xisbiyada siyaasadda tobankii sanaba in mar la furuu sheegaya xeerku madaxweynahana amar kusoo saaraya oo go-aan ka gaaraya markaa marka deega dhinaca timika ama waktiga xilligii may gaarin oo laba sano ayaa ka dhiman markaa dhinacaas munaasib kama aha dhinaca labaad aanay munaasib ka hayna waxa weeye xig doorasho waxa qabta guddi doorasho oo ay xisbiyadu isla wada ogol yihiin doorashada ku tirsanaya tina hadda ma jirto oo xisbiyada aan xukuumadda ahayn kambilid way ka maqan yihiin ama si dhamaystiran bay uga maqan yihiin oo cid ku makushaa ma jirto marka taasuna dee xig guddi doorasho aan loo dhamayn doorasho ma qabanayso marka saddexaadna waxa weeye arrintii ku saabsaneed saamagaybsiga gobolada iyo degmooyinka oo degmooyinka qaarkood ay saliib weyn ka qabaan oo saliibgaasina uu yahay runtii mid gar ah oo aan gardarro ahayn oo dee maaragtay arrin laysla ogol yahay inay jirto oo qalab jira ah weliba gobolada darafyada ayaan waxba laga qaban in wax laga qabtana aada moodo inaan la doonayn ama aanay idiu soconin marka intaasoo sababood daba yaala ama isgarab yaala ayaan aya ayaa u baahan in la xaliyo marka hore intaan inaan inta intaan doorasho la qaban amaan arrintaa doodeedaba la gelinba ururada mucaaradka ayaa soo dhoweeyey in la furo ururada siyaasadda laakiin sheegay in marka hore loo baahan yahay in muranka iminka taagan ee doorashada la xaliyo lana helo garsoor lagu kalsoon yahay waa kan xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ah ee ucid injineer axmed xirsi ducaale oo arrintaasi ka hadlaya iyada furideeda waxaa ka horeeya in guddiga doorashooyinka qaranka oo aan xisbiyo iyo tartan ururhasoona la geli karin la-aanteed in marka hore la dhiso oo la sameeyo oo ay dhammaystirmaan guddi doorasho oo lagu kalsoon yahay oo qaban kara doorashooyinka noocay doonaan ha noqdaan ama kuwa ururada ha noqdaan ama kuwa axsaabta hadda jirta oo loo qabto baarlamaan iyo dowlad hoose iyo madaxtooye intay doonto ha noqotee guddi doorasho in la qabtaa baa ka horeysa taas laakiin innagu hadday noqoto in la furo aad baanu usoo dhaweyneynaa isla garyaqaan maxamuud ayaan weydiiyey hadallo ay sheegeen xisbiyada mucaaradku oo odhanaya in doorashada madaxweynaha hore loo soo dhigo in si deg dega loo qabto doorashada haddiiba ay noqoto in miiska arrintaasi la isgula yimaado sidee ayay u waafaqsan tahay xeerarka iyo guud ahaanba sharciga haa way ku yeelanaysaa sababtoo ah waxa weeye xisbi horta marka hore xeerkan ka hadlaya la yidhaahdo xeerka ururada siyaasadda iyo asxaabta qaranka ee xisbiyadiiyo ururada ka hadlaa wuxuu leeyahay madaxweyne meesha muxuu ahaa talada haya oo fadhiya sida madaxweynaha hadeer oo kale haddii xisbigiisu uu usoo bixi waayo ururkiisu usoo bixi waayo xisbi noqon waayo in markaasi ay u furan tahay inuu xisbiyada kala gabo laakiin inuu waayayo doorashadii markaa ma noqonayso oo oo kursigiisaas kuma waayo sida xeerkani u qoran yahay